maalin kadib markii uu madaxweynihii hore ee dalka etoobiya mulato tusheme ku eedeeyey eritereya inuu yahay dal ka macaasha colaadaha ayaa waxaa hadalkaasi si adag uga jawaabay dowladda eritereya oo warkaasi ku tilmaamtay mid waxba kama jiraan ah yemeni gabremeska oo ah wasiirka xogaha ee dalka eritereya ayaa barta ex waxa uu ku daawacay qoraal oo uga jawaabayo madaxweynihii hore ee dalka etoobiya mulato tushome oo muuqaal uu ku qoray aljaziira ku sheegay in eritereya ay horinayso colaada ka socota geeska afrika wasiirka eritereya ayaa sheegay in eedda uu soo jeediyey madaxweynihii hore dalka etoobiya ay tahay mid uu ku qarinayo xaqiiqooyinka ka jira mandiqada isagoona dusha u saaraya dowladda eritereya tuhmad been ah oo la xiriirta inay ku lug leedahay colaada ka aloolsan mandiqada sida uu warka u dhigay wasiir ka tirsan dowladda eritereya kaalinta dowladda eritereya ka qaadatay xaaladda dalka etoobiya inta ay socdeen dagaalka adag ee dhex maray kooxda t b l f iyo ciidanka federaalka ayuu wasiirka macluumaadka ee dowladda eritereya waxa uu ku sheegay in ay yihiin mid aad u wanaagsan ayna ka marqaati kaceen madaxda etoobiya oo uu ka mid yahay abiy axmed kaasoo xukuumadda asmara ugu mahadceliyey tallaabooyinka ay qaaday eedaha la xidhiira in ciidamo eritereya ka socda ay ku sugan yihiin gudaha dalka etoobiya qaybna ka qaateen dagaaladii t b l f lala galay ayaa qoraalka ka soo baxay dowladda eritereya waxaa lagu sheegay inay yihiin eedeemo la yaab leh oo aan ka turjumaynin xaqiiqada iyo xaaladda dhabta ah ciidamada eritareyana aanay marnaba ka gudbin xadka rasmiga ah ee lawada aqoonsan yahay